terminaal ka dhistay mas-uuliyiinteeda tagle farxaan ambaaye naarko costal service oo kalwarkiina way baanbere madaxweyne wadaalayaamiyamanu wey milkiya maamuus weyn ayay maanta noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan aynu ugu warqalayno iyo xayndaafkan aynu u samaynay milkideedii bayradaha caalamiyaed ee berkada mashruucan oo soconayay muddo dheer oo waktigii loogu talagalay dib uga dhacay sababo farsamo darteed bishii sebtembar labadii kun iyo labayo tobankii baa mashruucan la dhagax dhigay waxaa yidhi waqti hore dhammaado waxaa ka wariyey shirkaddii qandaraas ka qaadatay dhibaatooyin farsamo oo annaga iyo dadkii kuweyn iyo mashruuca bixiyayba aanu barwaaqsanay meesha seminaarka laga dhisay waxay ahayd meeshii garoon military sanadii ciidamada ruushku ay samaysteen waxaa ku aasmaabo fara badan wuxuu ahaa meel anargaroonale buuro ayay diyaaradu galaan waxaa ka soo baxay caqabado aada u badan arrintaas oo aan qandaraasa ku jirin ayaa soo arrintaas waxay noqotay runtii waa u mahad celinayaa shirkadda etoobiyaanka qandaraas ka qaadatay iyagoo wax kharash inoogu kordhin ayaa muxuu ahaa ay shaqalaatee waxay sa keentay dib u dhac annaguna waxaanu markaa ugu dulqaadanay inaanu wax benartiya saaray shirkadda maadaama waktigii loogu talagalay aanu suuqadii uga dhacay wax kale oo iyana lagu waajibay inaanu bixinno kharashkii dheeraadka ahaa ee kosantarka oo dowladdu kuweyn qorshiyaha u qorshaysay waktigiisii ka dheeraaday muxuu ahaa lacag ilaa boqol kun oo doolara oo mashruucii talatamaneed lacagtaas ayaanu ku baxsanay oo aanu iskaga daboolnay kharashkii dheerada kahaa ee muddadaa nagaga soo baxay halkaas mashruuca waxaa ku baxay afar milyan afar boqol iyo sideed iyo sideed iyo soddon kun oo doolar ayaa ku baxay waxaa shaqadaa lagu qabtay terminaalkan aynu fadhino oo ka kooban laba kun iyo shan boqol oo mitir iskuweer oo isugu jira qayb laga soo dego iyo qayb laga dhufo oo isugu jira xafiisyadii oo la qalabeeyey oo isugu jira musqulidii oo leh masaajidadii oo leh wax kastoo terminaal caalamigii uu leeyahay oo aan ka dhigay tuflac terminaalkaasi dunida terminaalada si go-aan baa loo dhisaa ninba siduu doono uga dhiso way kala weyn waxaa kala duwan qadaarkooda iyo quruxdooda iyo waxlanda waayo midi waliba waxa mutaarkiisu yahay ayuu wax ku binaya waxa kaloo lagu binaya dadka uga soo tegaya meesha ee xaddigaa lagu talagashay inay baasajarkaasi ka dhoofaan sidaa darteed marka adduunka marka la qiimeynayo ee kaaya standard la eegayo waxaa la qiimeeya qaadkuu samaysan yahay securitikani locationka qaabka loo marayo waa inuu complectaba wuxuu waafaqsan yahay terminaalkani nidaamka caalamiga ee kaistana hay-adda shirkadda hay-adda caalamiga duwalnimaadyada dunida u qaabilsan oo halkana uu nagala fadhiyo mas-uulkii mashruucan gaar ahaan hawada soomaaliya iyo somaliland gacanta ku hayay uu maanta xafladdan inala joogo inagala soo qayb galay waxay ku lahaayeen tala badan oo marka laga tago khubarada kuweyn ka timi waxay ku lahaayeen talo disaynkiisa iyo abuurkiisa isaga iyo mashruuca kale arkaysa ku socdaba waxaanu u isticmaalaynay farsamo labaad oo aanay anaga lahaan waxaa mashruuca ku jira koob iyo toban kilomitr lacagtaasi kuma bixinoo keliya aqalkan ee waxay ku baxday iyadana oo ka mid ah koob iyo toban kilomitr oo silig ah ama xaydar garoonkeeda ku socda taasoo xoolaha iyo dadka ka ilaalinaya garoonku meel walba uu ka furaan jiray waxaa ka dhacay shilal ayaa ka dhacay halkan ilaahay inaga badbaadiye xisaarada waxaa ka dhacay diyaarad ku socota sucuud areebiya oo boqol iyo afartan xaaji sida labadii kun iyo laba iyo tobankii markaan diyaarada halkan usoo wareejinay in ay hal dhalaysaa ay ranweyga ku soo oroday oo ay qaybta dambe kaga dhacday runtii ilaahay qudradiisa shirkaas ilaahay waynaga badbaadiyey doomirna waynu lahay muddadaas dhowr labaatankii sane qarankan iyo galeesha ahaana wax shiloo ka dhacay ma jiro duulnima garoonadeena iyo hawadeenna waa wax aad u nasiib badan weeye iyadoo ayna xayndaarna lahayn daabuudna debi sane garoonadeenu lahayn ayaa ilaahay ku dogaxoogiyey ilaahay ayaa subxaana wa tacaala ku mahadsan shirkaas markuu dambayloodkii dareemay diyaaradda wuxuu si qasaba ugu jihayey waddanka jabuuti oo duulimaadkiisu ahayd halkaas ayaa waayo wuxuu soo daatay haydro muxuaha siriidii baa qubatay markuu gartay uu berberaa shan iyo labaatan nin weeye duway rakaankiina dhamaamaad badbaaday waxa ka dhacay halkan daliilad xajka ku socota sidoo kale sacuudi arabiya baan leeyahay in nin waalan isaguna uu ku soo orday oo ay taayirka dambe uu goostay oo bayloodki ku laabay taayirkii kadibna ay ka dhigtay sacuudi arabiya isagoo oo meydkiina ku laabiyey halkan oo keentay dhibaato weyn iyo iyo canaan iyo dhaliil fara badan ku keentay nidaamkeenna duulimaadyada iyo sadkeeda waxaan maraya ninka madabkiisu malaa ma maqalo arrintaa iyada baylodkuna ma ogey xataa markii uu dejiyey ayuu muxuu ahaaye ayaa dowladda suudaana yaaradimay qofka taayirka soo dhacay dhibaato weyn bay keentay dadkii rakaabka saaraa wakti aad u dheer bay diyaaraddaa ku jireen investigation iyo baaritaan jirta waxay xaydaabyada aynu dowladadeenna ku samaynay kuwa ugu waaweyna ee berbera iyo hargeysa iyo burco waxay ka dhigayaan nidaam caalamiya waxay ilaalinayaan safety iyo security-ga ma aha macnaheedu cadow uma bandhigna garooladeedu iyo iyo taxdiid laakiin waxay ka ilaalinayaan cala aqali waxa si gaar loogu sameeyey inuu cadow celiyo maaha keliya xoolaha iyo dadkaawi maanta waxaa garoonka leeyahay garoon safe ah meesha waxaa daaqa xoolo badan waa dhul miyiya markaa runtii tiro weyn mashruuca lacagtaa ku baxday lacagtii tobanka milyan ee dowladda kuweydana siisay mudana madaxweyne mudana ayaaliyo marweye ee u horreysay oo milyuun iyo boqola ay qaateen khubaradii mashruucayda mashruucaynagala shaqaynayso dowladda kuweyd siisay waxaanu u qaybinay labada garoon ee caalamiga gabarayaakiisa daraasad aanu samaynay madaxweynaha waanu ku wargelinay waa kala tashanay waanu ga mahadcelinayaa inuu nagu taageeray nagu guubaabiyey go-aankayagii gaar ahaan wasiir ahaan aniga waxaanu arkaysiin lacagtaanu qorsheeyey in ay ahayd si saxa isku canaanan maayo madaxweynahana mowqif xaraja ma gelin xukuumadda aan ka midkahayna ma gelin waxaan qabaa inaan si saxa lacagtaa u qaybinay annagu waxaanu lahayn hal abuurka iyo doorashada qolle lacagta loo dhiibayeyna manhina marka qolada lacagta haysana manhina qaar baa markay malaayiinkaa maqlaan bay waxay saraan inaan malaayiinkaa jeebkayga ay soo galeen deedna waxay saaraan inta nin ii jooga waa miyaa dafadeenna ku tuuray tarayaxkumale lacagtaa waxaa loo maamulay si waafaqsan nidaamka kuwayfal kuwayfal waxay ka dhintay hay-adaha adduunka ugu transparencyga iyo accountability-ga badan haddaa dadka kaasi aqoon waxay ka mid tahay sida loo maamulo lacagaha sanduuqa sdf ee dowladda denmark iyo ingiriisku inagu caawiya si lamida inagu joycekaynu leena iyo waxaa laynoo qabanaya waxaa la qabto qandaraaskaa la wada bixiyaa waa la wada gudbiyaa waxaa laynoo soo diraa khubaro lacag qaadata oo eegta tanarka diyaarisa bidhka diyaarisa muxuu ahaayey korbeerta tayada mashruuca inaga eegta wax kontraktarka mashruuca qaatay qabta qiimaysa dega kuweyba loo diraa marka uu sameeyabaa lacag loo soo diraa mudane madaxweyne mudanayaaliye marweyne kamarigii mashruucaan dhisay waxaad ku garan kartaa isagoo shaqadii dhameeyey ayaa maanta waxaanu qaadan lacag ilaa milyuun iyo badha ilaa milyuun iyo badha ayuu leeyahy oo dowladda kuwey ku leeyahy sababtu tahay qayb ilaa boqolkiiba tobana waxaa laga sahaynaya hal sano oo garantii uu mashruuca ku jirayo hadday tahay xayndaabka iyo dayntan terminaala shay wal oo maada sanad gudihii isagaa qabay uu sameeyo sanad kadib ayaa haan oo bar la samaynaya saas oo kale kaadisana waa dad badan baa waxay dhaliilaan xukuum ahaan ugu dhaliilaan lacagtaa waxaa garoomo badan loogu geyni waayo meelaha dhaliisha badan ay nagaga timaado waxaa ka mida gobolka hawda magaalada ciise boore iyo gobol magaalada gobolka fogdheebo markii malaayiinka la maqlay garoonada sameeyana la maqlay waxaa lixaq wada loo samey waayo waa wax wanaagsan in horumarka qofku la doono dhulkiisa dhaliili mayno caali mayno ceebayna mayno waxaase laga yaabaa ninka shaqada haliyo ilinka gabadda ka joogaa inaanay iskusi xaajada u arag laysa alkhabaru qalmucayn waxaa laga jeedaa toban milyan hal garoon bay dhistaa haddii dadku qaati u haysto in hal milyan lagu dhiso garoonada dunida oo waxaa ku qaadisan halka garoon ee saddexda kilomitr ee raweygiisa waxaa ku baxa toban milyan ugu yaraa ilaa qoobito garoonka waxaa lagu qiimaynay koob iyo toban milyan ayaa lagu qiimayay inuu ku fixto koob toban milyan markaa garoon cusub oo aan simin ahayn laguma samayn karo caqligu wuxuu siinaya waxaynu haynaa wax simidha garoonkaa weyn oo ah asadka ugu qiimaha badan ee aynu ka dhaxlay sodonkii sano ee qarankii soomaaliya loola jira aynu ka mid kahay waxaynu ka dhaxlay wixii dayn la qaatay iyo wixii caawimada lahaa saddex mashruuc keliya garoonkaasaa ka mid ah dekeda iyo warshadaasi iyo haamaha intaa maanta gobolka saaxil ku taal mooye wax kale maynaan dhaxlay kuwaasna weliba urur baa lagu dagaalamay waxaa ka mid a raggii ku dagaalamay ee libteeda lahaa gaar ahaan dekeda iyo warshada sirka madaxweyne axmed siilaanyaa ka mid isagoo wasiir ka ah dowladii maxamed siyaad barre oo aan ka ahayn madaxweyne waxaan xasuustaa habeenkii xisbiga kulmiya uu ku jiray maxaa kaambeyn halkan iyo madaxweyne isagoo waqtiga guddoomiye ah ula hadlay reer saaxiib oo dacaydada waqtigaa lagu jira haddii kulmiya qabto way madoobaanaysaa berberi leylkaa ka baktiyayaa waa la isu dilayaa dabadeedna uu aad buu hadlo ceeyey anigoo wasiirka ah dowladda waa la wada yacjaliday midiidinka ah wasiira ma kaaliye ayaa intaas oo mashruuc anigu badbaadiyo ku dagaal anigoo madaxweyne oo awrka hoggaankiisa hayana berberadiyaa layga baqaya waxaa waxay taariikhdaas muujinaysaa saaxil maanta siday u eg tahay ay shalay soo eg yaa lagu dafirayay saaxiibay shalay ka madoobay oo maanta ay diintay xukuumadda naga horraysa intaasoo mashruuc ka qabatay afar iyo sano iyo markaa iyo intii somalilan soo jirtay waxaa ka horumar weyn afrika iyo marka yaa dafiri karaa saaxiibbay cali wakti hore lagula jiray sana lagula jiraa iyo raggii hadalka garanay waxaa leeyahay dee saaxiib wax kale haddaanu ka weyn markhaati wanaagsan baan ka doonay markhaati wanaagsan ayaanu ka doonay dhow calay goorka way amaad haysaa waa qiimu shahaadata lilah markhaatigu waa wax ilaah walaa taktubu shahaada bailaahi waa qiimu shahaada baan markhaatiga fura aqmishaarada marka laga tago iyo kuwa cudurradu ku dhaceen xaasis iyo xilka laga inta kale waan ka doonaa dee markhaati wanaagsan waxaanu kuweysaa waxaa markaa goobsaday inaanu laba garoon tabarkaa isugu geyno garoonka caalamiga aan ahayn hargeysa ee ingiriisku inoo dhisay ee sibirka ah oo markaa aan labada ka saaro kiiba burena qabno iyo xaydaabkiisa qayb ka mid ah oo afar milyan iyo xoogaa lagu soo qara oo daraasadii lagu geyno iyo inta maanta aynu furayno oo iyana afar milyan iyo afar boqol iyo sideed iyo sidoo lagu geyno waxaan isnay laba garoon isugu tagay somalilan ma ahayn garoon caalamiya xilka aan ka hadlayo garoonkani wuxuu asas aynu dhaxalay waa garoon lagu talagalay ilaa shaqaladu inay kasoo degaan diyaarada nuclearka qaada waa garoon bayskiisu adigii shub yahay ayaa dowladii ruushku dhisay maraykankuna waa bedel wuxuu leeyahay ukan weyne ugu dheer qaaradda afrika afar kun boqol iyo afartan kilomitr oo sii leefan ah garoonka warkeesi leefan iyo magaalo kale oo dheer u kala duway wasii leefan qiimaha suuley laakiin waa male nasiibdarro kale wuxuu qoraya garoonka ilaa maanta midna madaxweyne mudane iyo marweye military airport adduunka guugalkiisa iyo hay-adda duulimaadyada wuxuu kaga jiraa kaatagori ah military or sidii loo geliyey loogama saarin siyaasadda xukuumadda madaxweyne sinaani ay ka leeday garoonka waxa weeye garoonka inuu ka baxo military airport oo maanta laga bilaabo nolo fully functional civilian airport waxa nuxurkeedu yahay terminaalkaas iyo xayndaabkaasaa ka dhigaya wax kale ma wuxuu ka dhigayaa puntland waxaynu ku dacwoonaynaa inay halkan base military maanta ahay terminaal sifriyana leedahay silig leedahay shuruudihii caalamiga ahaa ee kaawa islam aynu buuxinay kaas baa standardkeenu hortooda maanta waa garoon caalami shalay waxaa asir laakiin garoon caalami kuma tilmaami karay sidoo kale waxaana xaqiijina xukuumadahaana xataa iyo markaa garoon kaloo caalamiya oo deked labaadoo macaasimadii ku soo kordhinay ayaanu isagana xaqiijinay afar sano iyo bar waxaanu qaranka xukuumadda madaxweyne sinaani hogaamiye ay u samaysay laba garoon oo caalamiya ayay ayay ayay yaa tafkir kale yaa tafkir kale dee haddii aanay haddii aanay waakiyaanka sooraa ka lahaa way maqlayseen way jiraan bini'aadam badanoo dee qoraxda calaacash qoraxda la tafkira waxaa jira bini'aadam ilaahay abuurtay abaakada xal uu ka gaaray yaa qalxumo yeela ma jiro laa ilaaha fi lkowni walxayaati maada qaar bayda waa iska dhibinciyoona waa abuuray oo tafkira samooyinka iyo dhulka oo yidhahda anagu maan maaray wax kuwaasimeeye mara garay taa marka laga tago xukuumaddan waa xukuumaddii horumarkii wax qabanka ma odhanayno wax walba waanu qabanay duumahaanu dhalaalinay dahabka iyo malaka malakaanu soorin odhan mayno shaqaanu abuurnay bulshadii bilaa shaqada ay odhan mayno waanu garwaasanaynaa waxyaalaha aanu gaari karin ee taarkiyo shaarin wuxuu ahaa xadiis rasuulku yidhi ilaahay wuxuu jecel yahay addoonkiisa mu'minkii inuu camal qabto dabadeed idaa camila axadukum camalan an yurke inuu qaaniyo oo wanaajiyo tamarkeedu waxaysaa wax badan baanu qabanay laakiin xukuumadda oo wanaagsan oo qaar hore loo qaban kari waayey qaar si loo qabtay qalloocnaana waa la guushay waddooyin badan baanu dhisnay dhaqaalihii waddankaanu kor u kicin dad badan baa dadka qaarkii ayaa dhaliilo maamulka yaga oo yidhahdaa waa maamul musuq maasuq ma aha aragtidaas aragti bulshada soomaaliya inteeda badan qabto laakiin dadka siyaasadda aanu isku qadarno ama ku loobanno ayaa waxay markay boogoo waayeen meelaha qaata waxaanu leenahay laba aragtooduda meel ma wada galaan dhaqaale koraya iyo nidaam horumar samaynaya iyo tuugo iyo musuq maasuq qawaacidda nolosha kuga jiraan qawaacidda nolosha caqliga iyo mantiqa iyo naqliga midnaba soo aroori waxa ilaahay soo dejiya naqliga layaabo iyo caqliga bini'aadamka u tukarto midnama soo wadagalaan war haddii meel kuga gasho xeradaada hadduu bahal galo arigaa wuu sii ahaada waxaa nala soo qaatay miisaaniyadda qaranka toddobiyo afartan milyan saddex iyo siddeetan baanu sanadkiiba waa ka dhig kii labaadna waxaanu ka dhigna boqol iyo toban milyan kii saddexaadna waxaanu ka dhigna boqol iyo toddobiyo labaatan milyan waata dowladda la ogay maanta waxaanu ka dhigna boqol iyo siddeetan milyan cashuurna maanu ka dhigna haddii bahalka haddii xeradayada duuga ku jirto war xeradaydu ma garateen geeluma sao ma garateen waxaa kale oo iyaduna bini aadan wax uu sheego waxaa ugu sahlan mudan madaxweyne mudanayaaliyo madawi waxaa ugu sahlan qaliisha iyo cayda iyo cabaaray waa wax sahlan qofkan aad caydo inaad wax iska tiraado laakiin wax qalabka oo waxa halkan cayaarna ma dhisi karo waddooyinkaynu wadnaa cayaar lagu dhisi maayo war xeeradu waa xeeradii raggii hore hayn jiray waa xeeradii hore kii u baanu dee haddii aanu haddii aanu reegeeyintii badnayd nalaga waayayo dufankii war hadda waxaanu wax ku dhitaynayna waa taase dee aqmiishaamada haddii ay wax waayeen guryahoodii wixii lagu lagu hambasayey qaadkii la waayey wadee dankaanu gelin ilaa haddaanu ursano waxa maanu baranayn waxaan leeyahay waxaanlakuwan isku kalsoon qaadanaysa wixii kale tilmaamo naloo jeediyo dhaliilo waxaanu nahay xukuumad wax qabatay qolo doorashada ka baqaysa lama waxaan ragaan isan inay isan ilaaha wax ku helayaan sida ilaaha inay wax ku helayaan wixii ay duruufi keento ee doorashooyinka ka qallooda mas-uuliyadda madaxweynaha iyo ummadda aan ka midkahay maaha wixiina looga baahnaan waa horudhameeya waxaan maqlaynay maalmahan oo dhan xisbiyada mucaaradka ah oo ka hadlaya haddii waktigani dhammaado oo doorasha qabsoon war doorashada anagu fadka diyaar baa nul cayaarkana waanu soo baxnay noo soo diyaargaroobaa waxay ku xidhan tahay ninka siidiina nin baa inoo rag baa inoo ahay dee xamilo adkaysa siirigaasa inaga dhaxeeye tagi xibir bay samaynayaan ilaa iyo international communityga gacanta kulahay isku kalsooni la-aan ayuunbay u muuqataa ragga gudba hadallada siide war qaranka cayaara uma dhiseen waxaynu ku dhisnay oo xaragu dharbi loogu ammaanaya waxaynu ku dhisnay tacab iyo isku doowli ayaynu ku dhisnay inaynu tacabkaa iska baabino maaha waa inaynu isku duwnaaha waa inaynu nabadeenna ilaashada waa inaynu qowmiyadnimada iyo qarannimadeena ilaashada haddana waa inaynu tartancaleen maaha tartankana ayaa barona waxaanu leenahay waa raggaasi ha qaranka keedanta guud iyo dadka gaarka qaranka ah wax badan baa qaranka asalkiisii ninna laga yeeli maayo inuu muumiyo iyo inuu kuciyaaro iyada taarikooda ku tiigaali maayo nasidarrada bay u muuqataa muxuu ahaaye maanta golayaasheena qaranka waa ogti shan sano ayay golaha wakiilada somalilan u muddadaan shan sano ayay muddadaan waxa keenay duruufo siyaasi ah iyo ayaa keenay ina xaaladaada garo ninka maanta shirkaa hore joogayeene kaygiina xalaal bay ahayd hadda aan weli la gaadhina sii saadaalinayana waxaanu leenahay dee ninkii carabka ee kagebiye xaaladaasoo kale ya laa tanha can kulqin wa ta'tii midlahu caarun calayka in facalta mucadiim inaad waxna caydo waxna aad adigu ammaanto waxaad adigu dhaqanaad adigu samaysa inaad dadka kale ku caydo caarun calayka in facalta mucadiim waayo cinsiyada raggaas inay ku tuuraan dee muwaafidkooda siyaasiga oo abbaar fogan ay u eegaan waxaan aadadii waa munaasabada ugbaarintaa uga faaidaysanay waxaan jeclay madana madaxweyne mudan iyo aliyo marweeye inaadada uga mahad celiyo boqorka dowladda kuweyt hay-adda kuweyt fal iyo shacabka kuweyt uguna hambaleyno maanta waxay ciidahoodii ciidu taxriir iyo ciidul istiqlaal iyo wixiaasoo dhan inay ugu hambaleyno gobku waxa wanaagsanee loaqa way ka abaantugaan dowladda kuweyt waxay waddanka ka hirgelisay mashaariic aan ummadaha carbeed ee kale aanay inaga hirgelin waxay inasiisay shan iyo toban milyan oo magaaladeenna lagu dhisay waxay inoo dhisay markas weyn oo ay kaanfadaragtay quruxdiisa iyo qiimihiisa waxay noo sii dhiseen cisbitaalka mirna la yaabo waxay leeyihiin inu mahad celino ayna inooga socnaadaan kuwa farfara weliba waxaas waa kaqaadgadaashay waxaad ummadda kurintinasisay mudane madaxweyne mudane amiiru waa muqaadiri daashay nin baa la maslaxad ku dhaafsada waxaan u mahadnaqayaa shirkadii ethoobiyaanka ka dhistay taglatarhaan ambayer company iyo afarsino oo shirkad muwaadiniina oo ku lamaanay oo ku lamaanay ayaa halkan uga mahadcelinaya muxuu ahaa oo rag badan oo muwaadiniin ay ku jireen rag badan oo muwaadiniin oo qoonweyn ay galwadeen iyo abaaro ahaayeen waxaan kaloo u mahad celinayaa waqtigii shirkadaha mas-uuliyiinta shirkadaha daliibadaha ee maanta halka jooga rag waaweyn oo culus baa munaasabadda inala jooga oo ay ka mid yihiin maxamed ibraahim dabaxeedi colaad iyo cabdilaahi oo isaguna runtii mas-uulka shirkadda juba ka mid ah raggaasi waa raggii ku soo tabcay ummadda soo joojiyey abaalweynbay mudan yihiin muxuu ahaa muddo dheer oo diyaarada caalami inoo iman ayaa diyaaradaas ahayd ku ummadda joojiyey ammaanbay iga mudan yihiin waxaa kaloo oo iyagoo naga jooga shirkadda etoobiyaga in mas-uuloo sare oo qaybkan bariga afriko dhan madaxba ah oo la yaqaan yusuf oo mucaalka jooga muslina isagana dadka waa hambalyaynayna waxaa kaloo aan culimada madaxweyne inaan ka hambalyeeyo konsultankii naarko oo ay halka joogaan anas cabdiraxiim baa jooga ninkaa dhallinyarada ah iyo stiver ninkaa qabiilka oo mashaariicdan gacanta ku haya nimankaas oo weyn badan ka wakiil ah waxa kaloo igaranta aan jeclay inaan ka ka hambaliiriyo shirkada diyuurada ee kuwairis diyaaradii madaxweynaha yuurtiga soo qaaday annagu reer waxaanu nahay diyaaradeedo marar diyaarada saaxiibbaa loo wada oo kii cadami ka gartabayey mara karaysanno shiraaladaha daldoona kuma sheegay bilaadkay noogu shaqeeyaan maadaama munaasabadda wasaaradda duulisku ay lahayd way nala shaqeeyeen dhammaan shaqadooda etoobiya qayanlahayd iyadoo aan falayn lahayn bay ayay diyaaradda si ay u xayeysiyaan iyo halka duulimaadee laga bilaabi doono ay falaykidib kuwarteen waxaan bulshada soomaalilan ee ku dhaqan gobolka saaxi towle sool iyo sanaag ugu bushaareynaya gobolkan inaanu xirmi doonin uu noqon doono gobol oo uu noqon doono mid kuli farsimaad waxaan bulshada ugu ballan qaadaynaa inaan loo adeegi doono xukuumad ahaan meeshumaad laga saaray in bulshada aan u adeegno oo maadaama hadafani hadiise ka dhow yahay ayaanka ka degaan wixii barka shaqoo dhan waxaa kale oo iyada satrada dayuurada waxaanu saali doonaa waa wada tasanaynaa waa u iskafay iyaguna waanu ka wada hadala in hadda duulimaadyo laga bilaabo weliba bisha saddexaad ayaanu duulimaadyo rasmiya samaynayna laakiin arrin baa meel arrintaasi haddii ay soo baxdo reer saaxiiga reer kureeye reer saraaga iyo sureerso haddii waa kuwa ilaada badan baa nagaga maqan afar gobol waanu nahay burkajooga waa badana haddii rakaab laga waayo garoonkan u soo duulaa oo diyaaradaha raaca wasaaradda duulista waa laga gelin xaq bay diyaaradu leeyihin markaa dee waa meelna rakaab u tegay dehna qasku wasiiro laakiin waa qasbaya marka hore hadday se rakaab waayaan dee waa lagaga helay waxaa kaloo meesha ku jirta dad fara badan oo xataa maanta reer maxaabaa munaasabadda ku soo ceshay ujeeddadu waxay ahayd in garoonkan dadka reer bariga isticmaalo ee somalilan garoonkaas caasimadana culays sababaa saaran inaanu kala jebino ayaanu doonaya inaan culays kala jebino ayaanu doonayna muxuu ahaa waxaan ku soo ururinayaa kuwa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan suweelayo mahadnaqa u yidhaahda aan ku soo dhaweynayo mudane aniyoon weye sidaa xadradda looga soo qabsadeen anshaxa akhlaaqda dowrsanida aad loogu maadsantay waxaan ugu dambayn u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda duulista dhallinyarada sidaa wanaagsan u shaqaysay aad baan iyaga ugu mahadcelinayo dhammaan ciidamada qaranka somalilan oo ammaanka iyo nabadgelyada si weyn u adkeeyey oo halkaa inoo suurageliyey inaynu maanta farrimo iyaguna aad u mahadsan mudane madaxweyne soo dhawow
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فرحان وين بي اي تايمات عاد يا عاد inaan ka soo qayb galo xafladan furitaanka terminalka aydanska dowladda kuwait kuwait fund noo dhistay dowladda kuwait noo samaysay dowladda kuwait fund terminalkana aad iyo aad buu ahmiyad weyn u leeyahay dalkeena iyo dalkeena u leeyahay waa mid qiimo iyo qaadan sidaynu aragno oo macno weyn inoogu fadhiya oo international ah oo qiimo weyn inoogu fadhiya oo wax weyn u soo kordhinaya dhaqdhaqaaqa iyo xarakadda duulimaadka iyo xarakadda ka soconaysa dalkeena insha allahu tacaala waana midaynu ugu faarayno waana midaynu ugu mahadnaqayno sidaa daraaddeed dowladda kuweyn iyo ciddii gacanka geysataba insha allahu tacaala marka waxaanu leenahay dowladda kuweyt aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaynu ku dadaalaynaa inaguna inaynu xaggeenna waajibaadkeena wixil iyo inala soo gudboonaada inaynu fulino oo aynu qabanno oo aynu dadkeena iyo dadkeennaba wixii anfacaya xilkay wixii naga saaran aynu intay naga soo beegata aynu iyadana aynu qabanno oo si gudoon fulino insha allahu tacaala aad iyo aad baa u mahadsantihiin